dhowr maalmood ka hor soomaaliya waxaa looga dabaaldegay lixdan guuradii kasoo wareegatay markii gobolada koofureed ay talyaaniga ka qaateen xorriyaddooda sidoo kalena waqooyiga iyo koonfurtu ay isku biireen oo ay noqdeen hal dal haddaba arrimaha sanad guuradii lixdanaad iyo arrimaha doorashada ee weli siyaasiyiintu ay isku hayaan ayaan waxaan hordhigay saddex aqoon-yahaan oo kale ah maxamed ibraahin cumar dhoolowa iyo doctor cabdulqaadir cali soomaaliya lixdan sano ayay u dabaaldegtay hadda marka adiga dabaaldegaas lixdanka sanaa muxuu kaaga dhigan yaha kusaamay adigi iyo dhegeystayaashaadaba waa arrin ugu farxad weeye yani runtii waa milestone aan lixdan sano jirno oo intaasoo sanadood aan xoreen inkastoo dhibaatooyin badanna soo maray marka aniga si positive aan u arkaa inkastoo howlo badanna weli noo yaadaan oo dee shaqo badan baa meesha taaba weli aan dhamayn laakiin overall arrin ugu farxo weeye waxaana maanta dadkii inay usoo jeesteen dowladnimadii iyo qaran dhisidii iyo howlahaasoo dhan marka aniga in general waan ku faraxsanaa inkastoo hadee lockdownkan uu noo ogolaan waaya in lasu yimaado oo wada celebrate
wallaahi aniga cumar ahaan wax badan igama macno badan ii samayn mayso sabab badan dartood marna haddeer taas aynu ku jirno iyo wixii ka horreeyaba marna dowladnimo soomaaliyeed u taagan dadka soomaalida ah waxqabadkooda waddooyinkaa lixda sanaa way yaraayeen maybe tobankii sano ugu horreeyey maybe tobankii sano ugu dambeeyey to ugu horreeyey iyadana xilligii kacaanku waddanka qabtay xilliga horena wax badan baa la qabtay atleast dowladnimada soomaaliyeed baa la sameeyey xilligii kacaankana muddooyinkii horeeto dhabbada lahaya hadday doonto ha khaldanaato laakiin wax badan baa waddanka laga qabtay wax badan ayaa waddanka laga qabtay weliba xilli waxay ahayd cold war lagu jiray dagaalka qaboobaa oo soomaaliya dad badani ay soo dhoweynayeen wax la qabanayeen dhinacyo badan laakiin maanta oo aan joogo ka sokow intaa waddanka wakhtiyada laga qabtay intii ka dambaysay macno badan oo lixdankaa sano ii samaynaya ma jiraan sababtoo ah wax kastoo jiray waxaa daboolay dhibaatooyinkii soomaalida dhexdeeda ka dhacday oo iyagu ay isku sameeyeen way awoodi waayeen inay gaaraan qaangaarnimo qaangaarnimadii dowladnimo oo loo baahna waa maalmaha maalin taariikhi ah wey maalmaha taariikhiga ee ummad ummad walba waxay leedahay taariikhi marka waa maalmaheena taariikhiga maxaa yeelay gobonnimadan dhaadhaayadkiisa afartamaadkii buu soo bilowday qarniga sagaal iyo tobnaad aan idhahda afartamaadkii maaha markii daraawiishtii soomaaliya ay ka bilaabatay taas ayaa dabkii ugu horeeyey xorriyadda lagu raadinaya ahayd marka ilaa ay laga laga gaaray lixdankii oo marka ay riyadii iyo taankii ilaa u suurtagalay marka waxa weeye waa taariikhi ummad xorowda umaradii ugu xorowday ugu horreeyey ee afrika inaanu safka hore ka galnaa waa taariikh weeye aad baan ugu faraxsanaya dareenkaygana lama qiyaasi karayo dad badan oo shucuub badan oo soomaaliya oo adduunku kala nool ayaanu la wadaagaya taasi waa garta marka xuskan wuxuu kusoo aaday xili siyaasadda dalka la isdhihi karo ma degana guddiga doorashadu dhowaan waxay codsadeen saddex iyo toban bilood ama sagaal bilood gobolka banaadir saddex iyo toban xildhibaan oo aqalku uu markaasi u ansixiyey dooda ka yimid sidee u aragtaa labadaas arrimooda ugu waaweyn hadda siyaasadda soomaaliya
arrimahaas runtii aniga waa arrimo laga naxay u muuqdaan sababta waxaa weeye ma aha wax cusub yani arrintan lama rabin inay noqoto wax yani degdega waayo waa la ogaa waqti badan yani waxa la yaab kale waxa weeye qof walbuu ogaa waa lasii sheegaya sanad laba sano saddex sano ka hor infact madaxweynena sidaaba ka hadlay yiri yani kororsi waxa midaan marka iyadoo intaasoo dhan la ogahay oo on the record ah haddana in dib laiskugu soo noqdo wixii haddana la yidhaahdo san bay noqonaysaa horta runtii waa arrin aad looga maxaa weeye yani waxaan ogaya in by now de wadankii iyo siyaasiyiintii la gaaray majority aan waxaan kale dhici karin laakiin waxaa moodaa inay dhacday marka haddayba dhacday haddana marka su-aasha waxaa weye sidee looga bixi karaa marka sida ugu asiibo badan oo arrinta loo xalin karaa tiina uu leeyahay ma muuqato marka arrinta runtii aniga aad baan u dhaliilaya dadka mas-uuliyiinta ka ah siyaasadda wadanka dadka waxgaradka annaga aan ku jirno oo qof walba soomaaliya maanta arrintan waxaa moodaa in wadankii aan aan aan shaqadu naga filanaya aan laga qabanin wallaahi haddeer taas waktigan aan hadda ku jirro waxaan qabaa in aanu siyaasaddu qurux badnayn wax badan baa laga soo shaqeeyey wax badan baa la qabtay labadii kun labadii kun iyo afartii iyo wixii ka dameeyey heerar badan oo aad moodo inaysa soo taraaciyeen baa wax laga qabtay aragtidayda aniga oo dad badan ila qabaan soomaaliyihii qaabka hadda dowladda maanta joogta ay wax u maamulaysaa qaab saxa maaha weliba waxaan oran karaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii mark meeshay taagnayd oo soomaalidu u kala qaybsantay laba qaybood oo iska soo horjeeda oo dowladdii markaa jirtay ay qayb ka ahayd arrintaa iyada ah baa moodaa maanta inay socoto waana nasiib darro in gadaal loogu noqdo dhabbadii qodxaha badnayd oo laga soo qabsaday malihii anigu mana diidani waxaan rabaa inaan taa kaleer garayo ma diidani waxyaalaha ugu badan oo laysku hayo oo ah saddex iyo tobanka la siiyey xamar oo kale laakiin waxay ahayd in waxyaalo badan la qabto si taaso ay u meel marto waxaana ka mid ah kow in horta maqaamka muqdisho la sameeyo oo laga heshiiyo muqdisho maxay tahay muqdisho iyo dowladda dhexe meesha degeysaa maxay kala yihiin muqdisho ma gobolba mase waa magaalo haysa maxaa la yidhaahdaa maamulkii ummadda wasaaradihii madaxtooyadii maxaa la yidhahdaa hay-adihii institutionkii dalku lahaa meel haynayso oo iyadu mas-uuliyaddaadala miyaa mase waa gobol ka mida gobollada dalka dadka loo doo lagu soo daraayo waxaad moodaa inaan loo marin nabad haddaad fiiriso constitutionka qaabka lagu soo doortay khalad bu ahaa malihi in la siiyo ma ahayn yacni way codsan karaan waana laga wada hadli karaa waana la siin karaa keliya waxaa loo baahnaa in laga hadlo qaabka loo siinayo iyo in la waafajiyo dastuurka sababto dastuurku specifically wuxuu leeyahay hawshan waxay u taallaa aqalka mudanayaasha sanitariska lama marin meel kalea la geeyey haddaa xasuusato haddaan gadaal ugu noqono toddobaa laga murmaayey oo muran ka taagnaa olaba sada saddex iyo toban baa loo wareegay three days bayna qaatay in la asfiyo la meel mar yani la wado marka waxaa moodaa inuu mugda badani ku jiro oo dadkii waxay xaqa u lahaayeen qaab laga murmi karo loo maray fiirso xaaladahaas oo dhan waddanka waxay gelinayaan akirnaan iyo xasilooni daro waxyaabaha na hortaagan duruufaha na hortaagan inaan ka tallaabsanno loo baahan yahay annagoo wadajir ah oo gacmaha layshaysta hadafkuna uu mid yahay baa looga gudbayaa sidii duruufihii gumaysiga iyo aynu soo marnay la mid maaha tani waa wada dhannahay waana dhexdeenna waa laga gudbi karayaa saan aaminsanahay rajaduna mar walba waxa weeye waa rajo wanaagsan weeye saasaan rajadaasaan qabaa meelaan rajo lahayn dee nolol kama jirto marka dadku soomaalida guud ahaan rajaa laga qabaa soomaaliya inay ka tallaabsato waana inay ka tallaabsato weye no there's no other option we have to do it marka maadaama ay saa tahay waa wadajir in laga tallaabsado oo ay majaraha dadka siyaasadda soomaaliya qaybka ka ah marba qayb baa siyaasaddu ay baxdaa qolaa soo gashadii marka kuwa hadda jooga ayaa looga fadhiyaa inay ka gudbiyaan marxaladan soomaaliya inay ka gudbiyaan ee ay noqoto loo gudbo si loo wajaho lixdan kale sano soo socda wixii lagu gaari lahaa oo horumar ah ummaddan jiilasha soo socda looga tago waa gartay lixdan sano ka hor calanka soomaaliya markii la saaray qofna isma lahayn soomaaliya meesha hadda ay joogto ayay joogi doontaa maxaa khaldamay baad is leedahay sideese loo sixi karaa wixii khaldamay
aniga mar walba waxaan kusoo celceliyaa haddana aan kusoo celinayaa dhibka anaga bilowgiisa iyo dhammaadkiisa yes qabiilka dhib uu keenay arrimihii diinta dhibaatooyin kala keenay siyaasadda dhib kala keentay laakiin wax oo dhan marka laisku daro aqoon la-aantu wey aasaaska dhibka anaga dhan hadda waddankan aan joogna iyo waddamo oo kala maxay maxay maxaa u kala socdaa maxaa kala soo ayay dadka iyo xoolaha masalan waxaan kala soo ayay maskaxda ilaahay la siiyey iyo aqoonta iyo waxbaran mar haddii aqoon meesha jirin then kaftanka jaamacadan jawaada waxaa weeye marka la yidhahdo maxaa dhacay waxaa leeyahay soomaaliya happiness macnihii anaki baaba waxaa noqonaba nown laga dhigaba macnihii sidii yani dhibaatooyinkaas loo sheego in soomaaliya la sheego ilaa aan xoogga saarno oo la fahmo value ay kuun leedahay ma arko dhibkan sida loogu bixi doono marka rajada keliya ii muuqata waxaa weeye caruurta hadda dhalatay iyo generation cusub inay xalin doonaan arrintan laakiin dadka anaga waaweyn iyo kulligaana waxaan ka midnahay generation loo baahan inay ka baxaan meesha sida ugu dhasiyaa badan si dadka maskaxda cusub ee waddanka u wadaan marka haddaan kuu soo koobo bilowgii dhammaad dhibaatada soomaaliya aqoon la-aan يعني انت قف الصومالي وحقرت ولا ترين كلا بلاد وتدان لنا عبد مثلا إنسان قف الصومالي أبو قرت مثلا ولا حر ولا ترين كلا مرك أنا ما ما حدث هيك ولا ما حكى حاجة يعني وبني آدم ك وش هيك وح خلط كي وح صاير وأنت يسوي سعبة بي وح صبر أنك صدق صنع يكبر أيام runtii dad serious oo wax bartay jaamacadana kasoo bixin iskuulna kasoo bixin marka de hay example yar baan kusiinaya marka aniga dugsiga dhigan jiray waxaa jira maadooyin la yidhaahdo citizenship waa maxay muwaadin waa maxay xuquuqda muwaadinka waa maxay xaqa muwaadinka i don't think soomaaliya in laga dhigay maadada soddonka sano lasoo dhaafay marka qofka soomaaliya maba garan karaba maba yaqaanaba dadka badan hadda ay ku jiraan kuwa mas-uuliyiinta no oo maanta waddanka jooga oo baarlamaanka ku jiro yani baarlamaankiiba wuxuu noqonayaa joog يعني ما لقى حشوده بقول قفك شرفت لو انتي كريم بقوايا مرخ روح كاهلي يعني waxaa laga warmashin ilaahu iga fogay baa idin meel dadkan kale ay joogaan ilaa la helo aqoontaana aniga ma arko si looga bixi karo dhibaatada wallaahi waxaan qabaa wax badan inay khaldameen qaabka wax loo maamulay across the board ma ma saxsanayn mar walba maamuladeenna waddanka ka jiray madmadow baa ka jiray mar walba tabashaa jirtay mar walba cabashaa jirtay qaabka bini'aadanka laysu qanciyo oo loo wada hadlo oo loo gudbo wixii khilaafana lamay marayn mar walba waxaa la marayay maanaa igu diidi kartaa maanaa ka hadli kartaa waxaan rabo laba xiniyood baa noo dhexa baynoo dhexa marna ma jirin in laysla soo fariisto oo wax laga hadlo and honestly speaking saddex nin oo iska dameeyey ninka la yidhaha cabdullaahi yuusuf xasan shiikh sorry shiikh shiikh shiikh shariif iyo xasan shiikh saddexduba waxaa moodaa inay more reconciliations ku jireen barnaamija dowladdii ka horreysay cabdullaahi yuusuf dee xilli adag bay ka soo baxday marka inuu u gudbo dowladnimo way adkayd waxbaa moodaa inuu isu keekeenayay afar sana afar sano waday kulley way dhaantay wixii hore to meesha laga jiro atleast magac soomaaliyeed baa meesha soo galay in total haddaan soo gaabiyo arrintaa iyada ah waxaan qabaa inay tahay soomaalida oo mar walba xallinta khilaafaadkeeda la aadaysa meesha ugu xun waxaana dadka soomaalida weli ku jira loona baahan yahay inay bedelaan in ay aqbalaan in wax lagu qabsan karo oo oo wax lagu diidi karo ayna u baahan yihiin inay dadkii la soo gogol fadhiistaan wax ku diidanaa oo ay wada hadlaan oo khilaafkooda dermada ay ku dhammaystaan halkii ay qor isu qaadan lahayn weli soomaalida taasaa ka khaldan ninka soomaaliga wuxuu rabaa inuu khasab iyo yuyuub fikradda uu wato dadka ku marsiiyo halkii loo baahnaa in laysu yimaado la wada hadlo wax laystusaalayo dabeedna laga heshiiyo haddaad fiirisa awoyaashii xorriyaddan keenay aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaanba halka ay joogeen hadda sidaanu nahay waa farqi weyn baa haddaanu ka aqoon badan nahay haddaan ka dhaqaalo badan nahay laakiin mushkiladda taagan waxa weeye problem solving skillska ayay nooga fiicnaayeen markaan fiiriyo mashaakilaadka sida loo xaliyo ayay nooga fiicnaayeen waagaa iyada ah dad soomaali oo oo oo oo kula af ah ayaa xorriyaddii diidana oo hortaagna waana laga gudbay waa la xalliyey marka waxaan qabaa hadda maxaan ku rahdaa su-aasha aad i weydiisay ah in maxay tahay xalka looga bixi karay waxa weeye waa in lala yimaado waay problem solving conflict solving waxaan issue solving taasna waxay ku imaanaysaa wadahadal ma ku imaanayso in waxyaabo sii kala fogeynaya dadka ama ama dadka siyaasadda hogaanka lasii kala fogeynaya media lasu marinaya ama baarlamaanka dhexdiisa lasga laisku weydaarsanaya ma aha wax keeni karaya in xal laga laga gudbo marka waxaan qabaa in ay dadkii annaga naga horreeyay ay skiilkaasi nooga fiicnaayeen innaguna aanu la'nahay siyaasadiyiintan ka hadlaya markaan annagu leenahay siyaasiyiinkeenan waxa ay waa meesha ay ka ka dhutinayaan skiilkaas oo problem solving iyo compromise iyo tanaasul inay la yimaadaan taas ayay kaga fishilmeen dadka iyaga xorriyadda keenay way ku dhiiradeen inay xalliyaan wixii mushkilada oo dhexdooda objectivekan uu ahaa waddanka in xorriyad la gaarsiiyo marka kuwani waxaa looga fadhiyaa waddankan xorriyaddiisa hadda tam ma ahan waxaa waddan waa free marka la dhahayo oo wax walba xor ka yahay dhaqaaleheenna xor ma aha siyaasadeenna xor ma aha xuduudaheennana xod xor ma aha badihii hadda waa la qaadanaya cid alle cid timaado annagu shaqa control kuma lihin hawadii sidaas oo kale weeye dhulkii xuduudaheedana sidaas oo kale weeye marka waa un xorriyadda si formality ah baan u haysanaa haddii la rabo marka in xorriyaddii awooyaashana ay keeneen la gaaro waa in hadafka compromise-ka ah wadahadalka ah la keenaa marka aynu hanino xuduudaheena hawada badda iyo dhulkaba inaanu hanano waxaynu ku imaanaysaa waa saan sheegay weye waa in lala yimaado xal xalin xal waa in lala yimaado wey sida wax loo xalin lahaa kaasina wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan cali cododka hore aad maqlayseenna waxay ahaayeen cumar dhowlawaa iyo maxamed ibraahim